alxamdulilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdulilah ala kuli xaal waxaynu ku jirnay dhaxalkii aabbaha iyo awowga iyo hooyada siiba hooyada ayaynu ku jirnay wuxuu ihi hooyadu sidaynu horeba u soo marnay laba falal ayay wax ku dhaxashaa marna thuluth saddex meeloodoo meel bay qaadataa marna lix meeloodoo meel bay qaadataa walahaa waxaa u sugnaaday hooyada fii mas'alatay zawjin waow zawja labada masalo ee markaa isay ama zawjo iyo wa abaweyni laba aabba iyada iyo aabba ay yihiinna thuluthu maa baqiya wixii hadhay thuludkii bay leedahay bacda zawji intuu zawjku faralkiisa qaatay dabadii aw izawja ama zawjadu intay faralkeedii qaadatay dabadii masaladaasi labadaa masalo marka aynu eegno sidii aynu soo marnay ee masalan marka ay ruux dumari dhibato ee ay ka tegta ninkeedii iyo hooyadeed iyo aabbaheed hooyada marka faralkeeda la eego dee wuxuu ahaa thuluth inay walad iyo waladka waladkiiyo walaalo tacaduda midnaba joogaan marka uu nin intuu ka taga xaaskiisii iyo hooyadii iyo aabbihii ayana waa la mid waxay dhahay thulus dhammaystiran haddaba culimmadu taa maysinee waxay yidhahdeen markaa uu zawjku faralkiisa qaato ama zawjadu faralkeeda ay qaadato wixii soo haray ayaa islaanta thulusulbaaqi laga siinayaa oo inta soo hadhay baa la odhaya maxaw thulusulbaaqiya kaas ayaa la siinayaa haddaba masalada hore marka uu zawj dhinto iyo ummo iyo aabbo sida ay jumhuurku ku tegayaan waxa weeye in hooyada sulusulbaaqi la siinayo oo inta lix masalada lagu dhiso zawjku uu qaadanayo saddex hooyaduna haray qaadanayso aabuhuna laba qaadanayo oo marka uu zawjku qaato saddexdiisa saddexda soo haray maxa u thulutha hal halkaasay qaadanaysa abuna labu qaadanaya marka ay masaladu tahay ay zawjadu dhibatay ee zawja ninkuu dhintay ee zawjadii iyo hooyadii iyo aabihii joogaanna afar baa masalada lagu dhisayaa zawjadu markay hal qaadato hooyaduna hal bay qaadanaysaa aabbana laba ayuu qaadanayaa sidaa waxaa qaba jumhuuru saxaaba iyo kayrkoodba iyo aimada afartaahiba sidaas ayay qabaan ibnu cabbaas baa qabaa iyadu thuluth kaamila inay yeelanayso ibnu siriin baa isagu midna ibnu cabbaas ku waafaqay midna jumhuurta ku waafaqay oo masalada hore marka ay xaasku dhimato jumhuurta ayuu ku waafaqay oo thulutsulbaaqi buu siiyey markayse masaladu ay tahay inuu zawja ay joogto markaa iyada thuluth kaamila ayuu siiyey haddaba jumhuurku maxay uga weecdeen taasay sanu yidhaahdeen waxay leeyihiin waxa machuudku ah oo shareecada lagu yaqaanaa lab iyo dhadig isku derajaahi dee imaa inuu labku labalaab qaato ayaa machuuda ama aanay ka badsanin haweenaydu hadda iminka haddaynu eegno masalada hore oo zawjka iyo hooyada iyo aabaha ahayd haddaynu nidhaahno lix markay ahayd zawjka aynu saddex siino hooyadana aynu laba siino oo thuludkiia aabbaana hal ayay noqonaysaa markaa hooyadii baa ka badsanaysaa taasina wax shareecada lagu yaqaano maaha masalada labaad ee marka ay zawja iyo ummun iyo abin ay tahay masalada raajix waxay ugu dhismaysaa nisya sulusulbaaqi baa ku sugan mid makrajkiibaa kala lagu dhufanaya tabayin baa ka dhaxayo saddex lix ku noqonaysaa marka kalena asalka masalada oo dee farada ku jira rubuca oo afartaa iyada loogu dhisaya haddii aynu taana nidhaahno sulusu jamiicil maal ha qaadato asalka masaladu labayo toban buu noqonayaa rubuc iyo sulus ayaa ku sugan tabaayun baa ka dhaxeeya mid makrajkii baa la qaadi oo ka kale ayaa lagu dhufan laba iyo saddex lagu dhufanna waxay noqonaysaa labiyo toban labiyo tobankii zawjadu waxay leedahay rubuc bay leedahay waa saddex hooyada haddaynu sulus siino waa afar aabihii waxa u soo hadhaya markaa shan bardow wuu ka badsaday laakiin nisfu sudus buu ka badsaday waxaanay ahayd inuu labalaab ka badsado ayay ahayd sidaa daraaddeed bay markaa sulusulbaaqi ayay ayay hooyadu qaadanaysaa waa halka ibnu siriinna eegay ee uu leeyahay masaladan mar haddii uu ka badsaday intuu doonaha ka badsadee ayada hala siiya suluskeedii marka masaladan qaraaweynta ama cumriyataynka la yidhaahdo ama hariibataynka la yidhaahdaa sunadeedu waa taa walahum walahaa fi mas'alatayni zawju wa zawja wa abaweyni sulusu maa baqiya loo socday bacda zawja aw zawja waljaddu awowgu kalaabi aabii buu la mid yahay ilaa nalaba ilaa nalaba yusqidu wuxuu ridayaa alikhwata walakhawaad ayuu ridayaa waljaddu awowguna yuqaasimhum ula qaybsan in kaanuu liabaweyni haddii ay aabbiya hooyaba ay ka walaal ahaayeen ow liabin ama xagga abuun ay ka walaal ahaayeen walaabu aabbuhu yusqidu waa ridaya umma nafsihi hooyadii waa ridaya walaa yusqiduha aljaddu awowgu ma ridayo walaabu aabuhu fii zawjin aw zawjatin waa abaweyni waa masaladaynu hadda haynee yaruddu lumma hooyada wuxuu celin min asulus buu ka celiya ilaa sulus ilbaaqi buu celin walaa yarudduha aljaddu laakiin awowgu ma celinayo wuxuu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala waljaddu awowga aabbaha aabbihiia kalabi aabbaha ayuunbuu la mid yahay marka aan aabbuhu joogin waxaa layaaliya wixii aynu soo marnay ee markuu faralka qaadanayey markuu labadaba wada qaadanayey iyo markuu casabada ku qaadanayeyba intaba wuxuu kala mid yahay uun aabbihii masalooyin haddaba aanu kala mid ahayn ee ay ku kala duwan yihiin buu sheekhu inooga hadla wuxuu hi ilaa ana laba aabbuhu yusqidu likhwata walakhawaat haddii ay kulmaan aabbo iyo walaalo labiyo dhadigo maydka walaala yihiin walaaluhu dhaxalkaa waxbay ka qadaano aabbaha xijaaba waljaddu awowguna yuqaasimuhum wuu la qaybsan ridi maayo wuu la qaybsan in kaanuu liabaweyni ow liabin haddii ay ashiqo yihiin oo aabbihi hooyaba ay maydka wadaagayaan ama ay aabban wadaagayaan awowgu wuu la qaybsanayaa walaali isku darajay noqonayaan laakiin aabbuhu wuu ridayo waana inoo iman doonaa aljaddu walikhwa yani wuu inoo keeni doonaa sheekhay oo yani waa mas-ulooyinka ugu adagna halka ayay ka mid tahay taasina waa mid waxa kaluu yidhi walaabu aabbuhu yusqidu umma nafsihi hooyada isaga dhashay ee dee maydka ayaydii aabba ah wuu ridayaayo mar hadduu isagu joogo isagaa xijaabaya leannu isagay ku soo dhowaatay walaa yusqiduhaa umma nafsi ab aabbaha maha isaga aabbaha hooyadii awowguma ridayo aljadawgu le leannu xaaskiisii bay noqonaysaa xaaskiisii ayay noqonaysaa marka xaaskiisii ma xijaabayo laakiin aabbuhu hadduu joogo hooyadii isaga ayaa xijaabaya leannu isaga ayay ku soo dhowaatay laakiin awowgu hadday maydka yacni ay joogto hooyadii aabbihi hooyadii hadday joogto oay waa awowgaana de waa waxa weeyaan waa xaaskiisii markaa ma ridayo markaase way wada dhaxlayaan walaabu aabbuhu masalada saddexaad fii mas'alati zawjin aw zawjat wa abaweyni waa masalada qaraaweyntaaynu hadda soo maraynay labadaa masale yaruddu lumma min athulusi buu ka celin ilaa thulusi lbaaqii buu u celinaya walaa yarudduha ljaddu awowguse celin maayo hadduu halku aabbuhu joogay hadduu awowgu joogo thulus kaamila ayay qaadanaysaa taasi waa intaa waliljaddati ayaydiina waxaa u sugnaaday asudusu lix meeloodoo meel ayay xoolihii yeelan wakada aljaddaatu ayayooyinkiina waa la mid wa taridu minhuna ayayinka waxaa ka dhaxlaysa ummul ummi hooyada hooyadeed wa ummahaatuha iyo hooyooyinkeed almudliyaati ee ku soo dhowaaday biinaasin dadi khullasin saafiya wa ummul abi iyo aabbaha maydka hooyadii wa ummahaatuha iyo hooyooyinkeed kadalik sidaas oo kale wa kadaa waxaa lamida ummu abil abi maydka aabbihi aabbihi hooyadii wa ummul ajdaadi awowyada hooyadeed fawqahu aabbaha ka sarraysa wa ummahaatuna iyo hooyooyinkeed cala almashhuuri haddaan qabanay qowlka mashhuurka wa daabidu koodaha koodaya ayayooyinka dhaxalkoodana kullu jaddatin ayay kasta oo adlad ku soo dhowaatay oo maydka ku soo gaaray bimaxdi inaafin dhadig sooca aw dukuurin ama lab sooca aw inaafin ama dhadig ilaa dukuurin ku intihoonaya lab talidu way dhaxlaysaa wadan adlata ku soo dhowaatay bidakari lab bayna snatayni laba u dhexeeya lab laba dhadig u dhexeeya bayna snatayni laba u dhexeeya falaa iyadu ma dhaxlayso bayna usayayni laba dhadig u dhexeeya m ma dhaxlayo waxau sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala waliljaddati ayeeyo waxaa u sugnaaday hadduu mayd intuu ayeeydii ka tago asdusu lix meeloodoo meel wakada aljaddaatu laba ayeeye iyo wax ka badani haddii au markaa ka tagana ayagana lix meeloodoo meelun bay qaadanayaan way xadiidkii aynu soo marnay imaamuulxaakim warinayey xaakimna calaa shardi sheekhayn ugu seexay annahu qadaa liljadatayni min almiraasi bisudus labada ayeeyo waxa uu markaas u qadaray sudus ayuu u qadaray waana xadiidkii cali sheekh albanina waa daciifiye sayn hore usoo tilmaamay marka hal jada iyo dhowr jadana waa isku mid oo waxaa kaloo iyadana xadiid ku soo aroortay abu daawuud fii maraasili uu ku warinayo waana daciifu lisnaad annahu acda suduusan halaata jadaatin saddex ayayinu siiyey haddaba wuxuu yidhi sheekhu waa taridu minhuna ciyooyinka waxaa ka dhaxashaa ummul ummi ayayna hooyo wa ummahaatuha iyo hooyooyinkeeda almudliyaad kusoo dhawaaday biinaasin khullas dhadig sooca yacni hooyada hooyadeed hooyadeed hooyadeed mar hadday soo raacayso un ilaa maydka ay ka soo gelayso un dhadig soocahun ay soo raacayso way dhaxlaysaa wa ummul abi maydka aabihii hooyadiina way dhaxlaysaa oo ayeydii aabba ah wa ummahaatuha kadalik iyo hooyooyinkeed sidaasoo kale ee ayaguna kadalik waxaa looga jeeda iyaguna inaad khulasi ku soo dhawaaday maydka aabihii hooyadii hooyadii hooyadii ayaduna way dhaxlay wakadaa waxaa la mida ummu abil abi maydka aabihii aabihii hooyadii ayaduna way dhaxli wa ummul ajdaadi awowyaalka fawqahu isaga aabba ka sarreeya ayaguna way dhaxlayaan hooyooyinka awowyada dhalay wa ummahaatuhunna iyo hooyooyinka awowyaalka dha hooyooyinkood haddii dee laysma soo gaaro calalmashhuuri haddaan qabanno leanna waa jadaad ku soo dhowaanaya waarisoo iyaguna way dhaxlayaan sidii umid-abi oo kale taaniya mashuura kote wuxuu leeyaha ma dhaxlayaanoo awoo ayay ku soo dhowaadeen umma ahlul ummi bay shabbahayaan taa aan dhexlaynin oo kale waad arkaysaa dhaxalka khilaafkii siduu u yaryahay aad buu khilaafka dhaxalku u yaryahay masaajidkiisu waxay isaga badan yihiin masaajid markaan isku raacsan yahay haddaba waa daabituhu buu yihi daabidka koobaya ayayooyinka haddaad doonayso waxa weeye kullu jaddatin ayay kasta oo adlad ku soo dhowaatay oo ku soo gaadhay maydka bimaxdi inaasin dadig sooca maydka hooyadii hooyadii hooyadii bay soo tirsanaysaa waa mid aw dukuurin ama yacni maydka waxay ku soo gaadhay lab sooca maydka aabihii aabihii hooyadii aw inaasin ilaa dukuurin ama inaas bay ku soo dhaatay laakiin maydkii waxa u dhexeeyay ka galeen waa lab maydka aabihii hooyadii hooyadii hooyadii iminka inaas bay soo dhacday laakiin lab bay ku intoodeen oo maydkii ka xigaa tarisu way dhaxleen waman adlad ayayada ku soo dhowaatay bidakarin mid lab oo bayna unsayayni laba dhadig u dhaxeeya falaa ma dhaxlaysa iyadu waa maydka awowgii hooyo hooyadii maydka awowgii hooyo hooyadii ummu abil ummi maxay u dhaxaysaa labbay udhaxaysaa labada dhinacna waxaa ka xiga dadig falaa iyadu markaa ma dhaxlayso sida aanu awowga aabba hooyaba aanu u dhaxlin ee isagoo dawlad caam u yahay ayaa ta ku soo dhowaatayna aanay u dhaxlin wa xakam ibnu mundir fi lijmaac ibnu mundirna intaa in lagu ijmaacsan yahay ayuu markaa sheegay faslun hadakani faasilun fii irhi alxawaashi halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu xawaashida hareerihii iminka asalkii iyo faracii buu inooga soo hadlay awlaaddiina wuu inooga soo hadlay waalidkiina wuu inooga soo hadlay waa hareerihii iminka waa walaalihii iyo adeeradii iyo ilma adeeradii wuxuu uhi alikhwatu walaalaha lab walakhawaatu iyo walaalaha dhadig oo liabaweyni aabba iyo hooyo u sugnaaday inin fardu hadday keliyoobaan warisuu way dhaxli ka awlaadi sulbi carruurtu dhalay oo kale sidiisay u dhaxli wakadaa in kaanuu liabin hadday aabba u sugayiinna waa la mid ilaa fi lmusharakati masalada musharakada ila la wadaajiyey mooyaane wa hiya musharakana zawjun waa say wa ummun hooyo wa waladaa ummin hooyo labadeed walad labadeedin waa laba walaaloo xagga hooyoah wa akhun liabaweyni iyo walaalay maydka ka walaala yihiin xagga wa akhun liabaweyni iyo walaalay ka walaala yihiin maydka xagga aabihi hooyo fa yushaariku lakhu walaalkaasi wuxuu la wadaagayaa waladayn um hooyada labadeedaa walad ay xagga hooyo ka walaalayn fi sulusi ayuu la wadaagayaa ee walow kaana hadduu ahalaa badala alakhi akhun liabin hadduu ahalaa saqada waa dhici lahaa wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala alikhwa waa walaalihii labaa walakhawaatu iyo walaalihii dadigaa oo liabaweyni maydka ay aabbiyo hooyaba wadaagayeen habar iyo odayba ay wadaagayeen ininfaraduu hadday keliyoobaan oo walaalo lab iyo kuwa dhadigoo xagga aabbaahina aanay la joogin ee walaalo ay isku aabbiyo hooyo wadaagaanoo sooca weeye warisuu waxay u dhaxlayaan ka awlaadi sulbi carruurtuu dhalay maydku sidai u dhaxli jireen oo kaley u dhaxlaysaa siay u dhexlayeenna horeynuu soo marnay oo hadduu mid noqdo walaalka keli xolohna isaga wada qaadan hadday laba walaal oo keliya laba inan yihiin ama saddex yihiin madaxooda ayaa loogu dhisi saddexunbay uqaybsan labay uqaybsan shan kulba inta yihiin hadday inan quray walaala yihiin tahay kalabarh bay qaadan haddii ay laba walaalaa yihiin oo hablood xagla xaggaba ka walaala yihiin sulusaan bay qaadan hadday inamadii iyo habliya xagga hooye ka walaala kulmaanna oo inamiyahaba laba joogaana lidakari mislu xadil unsayeyni ayay u qaadanayaan oo inankiina laba qori inantii hal qori warisuka awlaadu sulbi waa sidaa wakadaa waxaa lamida in kaanuu liabin haddii ay walaalo aabbow yihiin oo ayaguna ay ka keliyoobaan walaalihii labyadadii midkii doonaaadee aabbiyi hooyo mayd baan intaa wuxuu ka tegay walaalahay xagga aabbow ka walaaliyiin ayaguna waxay u dhaxlayaan sidii walaalihii xagga hooyo xagga aabbay ka walaalahayn ama ka awlaadu sulbi sidii carruurtii markaa awlaadu sulbigu dhalay udhalayay u dhaxlayaan hal masalo ayuu haddaba inoo soo qabtay oo aanay walaalaha aabbo kagala mid ahayn walaalaha hooye iyo aabbo ayuu inoo soo qabtay waa masala la mas'ala mushtaraka ama musharaka ama musharika musharika musharaka tii la wadaajiyey shaqiiqa iyo waladulum musharika tii wadaajisay bisiiqati ismaaciil aw ismi mafcuul masaladaasina maxay tahay islaam baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed wahiya zawjun wa ummun wa walada ummin wa akhun liabaweyni ninkii qabay hooyadeed waladaa um waxa weeye laba walaaloy xagga hooye ka walaala yihiin maydka iyo wa akhun liabaweyni hal walaal iyo wax ka sii badan oo ay xagga hooye xagga aabbo ka wadaagaan bal masalada sidaynu soo marnay ee aynu soo dhigannay bal hadda ku dhis oo waxaad isweydiisaa zawjku maanta muxuu leeyahay laba fara buu lahaa maanta muxuu ku dhaxlayaa wuxuu ku dhaxlayaa nis buu ku dhaxlayaa waayo dee farac ma joogo wax faraci meesha ma joogaan hooyadu maanta maxay ku dhaxlaysaa sulus mise sudus bay ku dhaxlaysaa waayo maxaa jooga walaalo tacaduday waladaa um maxay ku dhaxlayaan iyaguna sudus miya sulus bay ku dhaxlayaan fa in kaanuu agsara min dalika fahum shurakaau fi sulus hadday midba ka bataan waxay wax ku dhaxlaan saddex meeloodoo meelo masaladii lix ku dhis leanno sudus baa ku sugan niska iyo suluskuna waa tadaakulayaan markaa masaladii lix ku dhis akhaa shaqiiqa muxuu noqonayaa isagu waxasaba markaad lix ku dhis zawjkii waxaad siisaa niskii oo saddexa hooyadana waxaad siisaa suduskii oo hara walaalahan xagga hooye labadan walaale xagga hooyena suluskii siiyo isna imisa laba ah saladii waa dhammaatay soo maaha maxaynu halkaa horena ku soo marnay cashirkeennii xalayto wa kullu casabatin yaxjubuhu asxaabu furuudin mustaqriqa mar hadday asxaabulfuruud ay masalada dhammaystaan sainay dadkii ayagu casabadaha waddadaa maraan maaha haddaba masaladani si ka duwan bay noqotay sida imaam alxaakim iyo bayhaqi ay warinayaan cumar bin alkhadaab ayay masaladaasi ay u timi deetana saas u xukumay waxalla waxaad leedahay buuri kii xaggooya xaggaabay ka walaalahaayanow iska tag sanadkii labaad ayaa haddana masaladii oo kale ay dhacday dabeetana markuu doonay inuu xukumo sidii oo kale ayaa waxay yidhaahdeen hab anna abaanaa kaana xajaran ow ximaaran bal waxaa cumar bnu khadaaba uu ka soo qaadaa aabbahayo ilay kan maydkii waa isku aabiye hooyo kanuu dhaxalka sanadkii hore ka qadiyey waa isku aabiye hooyo kanuu dhaxalka siiyeyna waa isku hooye uun wuxuu yihi hab anna abaanaa kaana ximaaran ow xajaran bal aabbahayo inuu dabeer ahaa ka soo qaad ama dhagax mulqan filyami lagadooda lagu tuulay ka soo qaad hooyadan aad ku dhaxalsiinaysa miyaanaan wadaagin ba yidhahdeen odaygiin wax noo kordhiyabaheedo mar haddaanu dee anagu aabiyo hooyaba la wadaagin annaga kuwan qaraabadaydu ka xoog badan tahay inuu wax noo kordhiyaba hadduu waxba noo kordhi waayo ma dabeer ka soo qaado ma dhagax ka soo qaado alasnaa min ummin waaxida miyaanaan hooyadan aad ku dhaxalsiinaysa aanaan wadaagin markaasaa faqadaa bitashriik wuxuu xukumay markaa meel alla meel uu ka maraabi waayo inay qaybsadaan oo labadan walaalay xagga hooye ka walaaliyiin iyo kan shaqiiqa ahi ay masaladii qaybsadaan buu xukumay waxday qoladii horaan maqashay way u yimaadeen waxay dhahdeen annaga dee sidaasaad beriga hore nagu tidee ka waran wuxuu yidhi dalika calaa maa qadaynaa wa hada calaa maa naqdi waa halka ay ka soo baxday qaacidada weyne fiqhiyada alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma buriyo markaa hore waanu ijtihaadnay sidaasaanu ijtihaadkii ugu gaarnay iminkana waanu ijtihaadnay hanaan gaarnay markaa ijtihaadkayga sanadkan ijtihaadkayga hore ku buri maynabu waa halkaana qaacidadaasaa ka soo baxday haddaba markaaad masaladii aada u dhisto ilaan iminka waa tano waa la wadaajiyey aabbihiina waa laga tuulay meesha waxaa ku jira markaa saddex walaalo xagga hooye una masaladii markaa way ka jabaysaa oo dee laba uma qaybsamaysa saddexda siba ugu qaybsan mayso saddexdoodana aad aslu masalayi ku noqonaysaan lixasdeed iyo toban bay gaaraysaa hooyadu zawjku saddex buu tii hore ka qaadatay saddex ugu dhufoo sagaal buu noqonayaa hooyaduna hal bay ka qaadatay saddex ugu dhufoo saddex bay noqonaysaa lixdaa soo hadhaya lixdaa soo hadhay labadan walaal waladaa ummina mid labay qaadan walaalkan shariiqa ahayna midba mid buu qaadan sidaasay markaa masaladu ay ku dhismaysaa waxaana la yidhaahdaa ximaariyo waa la yidhaahdaa xajariyana waa la yidhahdaa yamiyana waa la yidhaahdaa mimbariyana waa la yidhaahdaa intaasoo magacda musharaka waynu sheegin waa taa la wadaajiyey labadaa ximaariyo waa la yidhi habaana abaana kaana ximaaran halkaasaa laga soo qaad xajariye waa la yidhio habaana abaana kaana xajaran mulqan fi lyami yamiyana halkaasaa laga soo qaad mimbariyana waa la yidhahdaayo cumar bin khadaab marka masaa'il la weydiinaya kaana cala mimbari baa la yidhi marka masaa'ilka faraa'idka marka laga hadlayo laqab kale ayay ka mid tahay taasi waa taa markaa haddaba sidan imaamu shaafici iminka halkan inoogu taalla waxaa la qaba imaamu maalik shurayx ibnu musayib masruuq daa'uus ibnu siriin cumar bin cabdilcaziiz ayaa la qaba halka abu xaniifa iyo imaamu axmed ayagu ay qabaan walaalkaa shaqiiq ahi inuu waddada cabayo oo kuwa ahlufaralkaahuni ay yeelanayaan markaa haddaba masalada wuxuu keenay masalada musharakada mooyaane walow kaana bedelal akhi haddaba walaalihii ashiqada ahaa iyo waxaan iskaga mid noqonaynin walaalihii xagga aabbo walow kaana hadduu ahaa laa bedela al akhi walaalkaa shaqiiqa bedelkiisa akhun liab hadduu ahaan lahaa saqada isagu u dhici lahaa liannahu isagu qoladan lama wadaago qaraabo hooyo isaga aabunbay maydka wadaagaan markaa hooye uu xujaysto isagu uu yidhaahdo qoladaad dhaxashinaysa hooyaan wadaagina ma jirto ilay kani wuxuu xujaystay hooyadana waan la wadaagay aabihina waan dheerahay laakiin kani aabbo keliya kana waa hooye keliya un markaa masaladan musharakadu markay saa noqonayso arkaana farabaya waynu zawj waa inuu meesha joogaa cid sudusli waa inay joogtaa ama hooya ama ayeeyaa waa inay walaalahan xagga hooyo laba iyo wax ka badan yihiin waladul ab walum walaalaha shaqada waa in mid labo keligiia ama mid dhowr lab ama mid laba iyo mid abdigi waa inay jiraan haddii shaqiiqa shaqiiqo keligii markaa meesha ay jiri lahayd ama laba ukhta hadday jiri lahayd masaladu way cawumaysaa markaa oo hadday ukhto qura tahay ukhtada niskeedii baa loo sacuuraya lagu daraya hadday laba ashiqaahi meesha ku jiraanna iyadana waa loo soo cawlaya masalada suritaankii baa loo socdaya baabulcawl bay iyadu tegeysaa walow ijtamaca hadday kulmaan asinfaani labadii sinfiba waa kulmeen fakaijtimaaci awlaadi sulmin wa awlaadi ibnihi wuxuu la mid yahay kulanka awlaaddii dhabarkiisa ka sogaya awlaaddii inankiisu dhalay kulankeediioo kaley ka dhigan yihin ilaa ana baraata alibni hablaha uu maydka inankiisu dhalay yucasibuhunna waxaa casabaynaya man fii darajatihinna cidlo darajo ah aw isna ama mid ka hooseeya walukhtu laa yucasibuhaa laakiin walaasha ma casabeeyo ilaa akhuuhaa walaalkeed ayuunbaa casabeeya waxau sheekhu leeyahay walow ijtamaca hadday kulmaan asinfaani labadii qoro walaalihii xagga hooye xagga aabbo iyo walaalihii xagga aabbo mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey walaalahay xagga aabbiya xagga hooyaba ka walaala yihiin iyo walaalahay xagga aabbow ka walaala yihiin faka ijtimaaci awlaadi sulmin wa awlaadi ibnihi ixaalu tanna inoogu sameeyey waxa uu ka dhigan yahay kulanka awlaaddii dhabarkiisa ka soo guray iyo kuwuu inankiisu sii dhalay kulankooda oo kale bal hadda dib u xasuuso oo waxaynu odhanaynaa markaa kuwana shaqada ah ee haddii hooye walaadu lab ku jiro walow yacni mid labiba midda diglaha la joogtee awlaad alab walaalaha aabbo dhaxalka waa ka qadaya waa bahiba ama dhaxasho haddii ay inan qurahun ay joogto taa shaqadaahi inan qura un tahay kala barh bay qaadan inta soo hadhay walaalahan aabba lab iyo dadig ama lalinanka yihiinba ayaa qaadan hadday lab qura iga qaadan hadday lab iyo dadig jiraanna inta soo hadhay didi kale madaxadilusiyeer bay u qaadan hadday inan qura un tahay tan xagga aabbo ama dhowr yihiinna sudus un bay qaadan oo takbilata thulusayn haddii kuwan markaas aabbo iyo hooyo ay laba iyo wax ka badan yihiin waxay yeeleen thuluthaan baaqigana waxaa yeelanayaa kan xagga aabbo ee lab ama lab iyo dhadigay isku jiraan haddayse hablo khalya noqdaan hablo khalya halkan waxaa jooga laba hablood oo maydka xagga hooyo xagga aabbaa ka walaala yihiin iyo laba ay xagga aabbown ka walaala yihiin labna laba joogo way dhacayaan markaa dabeetna maxay yaha tigmilata thulusayn waxa dhacdo dhowr jeerna soo martay iyagoo maydhintayo ay joogaan laba hablood ay walaalayihiin ay hooye aabba wadaagaan iyo laba ay xagga aabbown ka walaala iyo adeerkood ama in adeerkood in adeerkaa markaa qaadanaya labadan ay xagga aabba ka walaalayihiin way dhacayaan in adeerkaa dhaxalka qaadanaya markaa markay labadan ay xagga hooye xagga aabba ka walaagaan sulusaankii qaataan labadan xagga aabadee meel wax laga siiyaa ma jirto ila casabana ma aha sulusaankay wax ka qaadan lahaayeenna waatoo hablahan kalaa qaatay idan markaa adeerka ama adeerka casabada ayay u gudbayaan labada hablood ay walaalayiin waxba yeelan maayaan waxa uu sheekhu yidhi hadda masalo ay ku kala baynayaan ayuu halkan noogu sheego wuxuu yidhi ilaa ana banaata alibni ila wuxuu yidhi hadday walaala ashiqaa iyo walaali abi kulmaan waxay la mid yihiin aruurtu dhalay carruurta awowgainkiisi dhaneeyo kulmeen oo kale ayay kamid ayay la mid yihiin meel aanay kala mid ahayn buu inoo sheegay markaa ilaa ana banaata alibni inanku habluhu dhalay yucasibuhunna waxaa casabeeya man fii darajatihinna mid ay isku darajo yihiin oo ama ay walaala yihiin ama dee ay ilmaadeer yihiin ayaa casabeeya aw asfala ama mid ka hooseeya oo horaynu soo marnay oo hadday banaatu sulbiga laba ku jiraan halkana bintul ibni ay joogto ibnu ibni ibnin ka hooseeya inantaa wuu casabaynaya aakh lmubaarak ama alqariib lmubaarak ayuu noqonayaa maxaase jira walukhtu walaasha laa yucasibu ilaa akhuuha walaasha waxaa casabeeya keliya walaalkeed ayuunbaa casabeeya ma casabeeyo ibnuliba ibnulakhna ma casabeeyo ibnulcamna ma casabeeyo ee ayagu markaas waa dhacayaan oo masalan hadduu laba walaalay xaggooyo xagga haba ka walaala yihiin afiisa wuxuu ka tegay laba hablood ee xaggooyo xagga aaba ka walaaliyiin iyo walaalayna xagga aaba ka walaaliyiin iyo ibnu akhin liab walaalkii inaanu dhalay labadan hablood ee xaggooyo xagga walaal sulusaankii bay qaadanayaan ukhtadan liabkaahina way dhacaysaa ibnu lakhli abkaasaa markaa baaqiga yeelanaya liannahu isagu waa halku abushac odhan jiray wa arbacatu yucasibuuna akhwaatihim wa arbacatun yarisuuna duuna akhawaatihim isagu waxaanu casabaynaynba walaashin eddadiina ma casabaynaya markaa walilwaaxidi mid waxa u sugnaaday min alikhwati walaalaha lab aw ilakhawaati ama walaalaha ardigee liummin xagga hooye ay ka wadaagaan assudusu walithnayni laba iyo fasaacidan wixii ka sii badanna athuluth waa u sugnaaday dukuuruhum kooda lab iyo weynaadum kooda sawaa waxa isku mid a dukuuruhum kooda iyo weynaadum kooda dhadig waxau sheekhu leeyahay halkana wuxuu inooga sheegayaa dhaxalkii ashiqada iyo laabka uu ka soo baxay alifwalium walaalahay xagga hooye un ka wadaagayeen xagga hooye un ka walaalahaayeen ayuu halkana inoo galay wuxuu yidhi walilwaaxidi min alikhwa midka keliya aw il akhawaat ama ha labaada ama ha dhadiyaada mid keliya oo liummin xagga hooye ay maydka ka walaalayihiin marka aan dee cid xijaabtaa jirin le-aan baa xijaabayey oo awo baa xijaabayey oo walad baa xijaabayey oo walad libdhi baa xijaabayey intaasiba yacni marka aan wax xijaabaa aanay jirin ee wixii xijaabayay meesha ay ka maqan yihiin wuxuu yeelanayaa marka uu mid keliya yahay assudus lix meeloodoo meel ayuu yeelanayaa waithnayni laba iyo fasaacidan wax ka sidood markay laba iyo wax ka badan yihiinna athulus waxay yeelanayaan saddex meeloodoo meel waa fa in kaanuu agsara min dalika fahum shurakaa fi thulus thuluskaasay ku shuraakooya haddaba shurakaun fi thulus marka ilaahay yidhi waxay culimmadu ka soo qaateen sawaaun dukuur winaasuhum waynaasuhum labkooda iyo dadigooda way isleekaysiisanayaan ayagu uma dhaxlaan lidakari mid ruxdilunseeni inanka iyo inanta waa isku dhaxal waana bilijmaac leanna walxigni mar hadday ku sharaakoobayin waa aysaban yahan sidii markaas abaweyni maca alwalad haddaba walaalaha hooyo qolada dhaxlayaasha kale waxay ku khilaafaan fii khamsati ashyaa shan shay ayay ku khilaafaan buqnigaa idin dhigiyo waxbaha qoranina axaduhaa dakarum yudlii biunhaa wa yaris mid waxa weeye kooda labi dhadig buu ku soo dhowaaday waanu dhaxlayaa cid warasada kale dhadig maydka u soo marta oo dhaxashaa ma jirto oo dakara kan labaad waxa weeye yaxjubuuna man yudluuna bihi xajba nuqsaanin ciddan ay ku soo dhowaadeen haddana xajbu nuqsaan bay ku ridayaan oo hooyadii suluskii dayka xijaabamay suduskaynayaan taalidu an yarisuuna maca man yudluuna bihi masalada saxaad cidday ku soo dhowaadeen way la dhaxlayaan waxaynu qaacido ku soo sheegnay kunu kullu man adlaa ila almayiti biwaasidatin xajabathu tilka alwaasita qof kasta oo meydka cid u soo maray cidduu u soo marayay hadday joogto dhaxalka wuu ka qaadayaa ilay kii ka xigay baa jooge ayagu sidaa maaha hooyadii oo joogtay la dhaxlayaa iyo taqaasumuhum bisawiya kaabladna waxa weeye inay labkoodii iyo dhadigoodii si siman u qaybsanayaan masalada shanaad waxa weeye dakaruhum almunfaridka unhaahum almunfarida kooda lab ee keliyahi wuxuu la mid yahay tooda dhadig ee keliya ayuu la mid yahay halka aanay kuwii kale walaalihii iyo abnaadii iyo aanay sidaa ka ahayn ka soo gudub walakhawaato walaalaha liabaweyni xagga aabbiya xagga hooyaba ay ka wadaagaan ow liabin ama xagga aabboon ay ka wadaagaan oo macalbanaati hablow maydku dhalay la jooga wa banaati alibni inanka maydku hablow sileeto casabatu weeye kalikhwati sidii walaalaha oo kale ayay markaa noqonayaan oo fa tusqitu way ridaysaa ukhtun liabaweyni oo macalbintia alakhawaat liabin ayay ridaysaa casabadu waa saddex qaybood caasibun maca algayr caasibun bigayrihi iyo caasibun binafsihi labadaa dambe waynu tilmaami doona lakiin halkan wuxuu inoogu tahay casaba maca algayr casaba maca algayr way fududdahay wax kaa gedmanaya maaha waa hal walaal ama laba iyo wax ka badan oo maydka ay aabbiya hooyo wadaagaan ama una aabba ay wadaagaan oo la jooga idan qura ama laba iyo saddex habloodoo maydku dhalay ama inan keliya laba iyo saddex maydku awowyo inankiisu dhalay waxaa la yidhaha alakhawaat maca albanaat casaba akhawaad iyo banaat hadday is helaan waa casaba casaba maca alkhayr baa la yidhaahdaa waa masalada masalada uu inoo sheegaya casabatun bay noqonayaan wuxuu yihi walakhawaatu liabaweyni aw liabin oo maca albanaati hablow maydku dheeda jooga banaati libni casabatu wey kalikhwati si walaalihii labaayoo kale waa sida uu tilmaamaya xadiidka imaamu lbukhaari warinayo ibnu mascuud ayaa su-ila can bintin wa binti ibnin wa uktin ayaa la weydiiyey faqaala laaqdina fi abima qadaa rasuulu llahi sala allahu alay sl wuxuu ku xukumay aan ku xukm lilibnati anis walibnati libni asudus waa baqiya falilukti wuxuu hi inanta maydku dhalay kalabar bay leedahay inanta inankiisu dhalayna waxay leedahay sudus takmilata thuluthayn waxaa soo hadhayna waxale walaasha ay xagga aabba ka walaal ay walaala yihiin ayay yaranaysaa marka casabo markay noqoto ay awooddii walaaloo kale ayay yeelanaysaa fa tusqidu waxay ridaysaa ukhtun liabaweyni walaalay maydka xaggooyo xagga aaba ka walaalayeen oo macalbinti la joogta alakhawaati liabin ayay ridaysaa mayd baa dhintay waxa uu ka tegey inanuu dhalay walaalay xaggooyo xagga inana ay xaggooyo xagga aaba ka walaalayihiin iyo walaalo ay xagga aabba ka walaalyihiin inantu kalabarh bay yeelan inan dan kalena kalabarhka kale casaba ku yeelan walaalaan xagga aabbana yay xijaabaysa leannahu kalaakhi shaqiiq walaal shaqiiqa oo kalay noqonaysaa markaa way ridaysaa ijcalu lakhawaati maca albanaati casra xadiid ma aha laakiin culamada qaar ba xadiidku sheegay laakiin waa kalaam lilfardiyiin waa hadal ay leeyihiin qolada fardiyiinta ee dhaxalka markaa aqoonta u lihi taasina waa walaalahaas halaha ku dhafayna casaba maca alkhayr baad haysaa wa banulikhwa walaalaha liaba weyne maydka xaggooyo xagga aaba ka walaaliyiin wiilashoodii aw liabin ama xagga aaba ay ka walaaliyiin wiilashii kullu minhumaa mid kastoo ka midi ka abihi buu la mid yahay ijtimaacan wainfiraadan xagga kulmid iyo xagga keli noqoshada laakiin yukhaalifuunahum waxay ku khilaafayaan fi annahum ayagu laa yaruduuna lumayna sudus uma celiyaan walaa yarisuuna maca aljaddi lama dhaxlaan walaa yucasibuuna akhawaatihim ma casabeeyaan wayasquduuna fi lmusharakati isla musharakadana way dhacaan waxau sheekhu leeyahay wuxuu inooga soo diray walaalihii wuxuu ihi wabaru likhwa walaalaha leaba weyn maydka aabbihi hooyaba wadaagaan inamada uu adeerka u yahay ay dhaleen ow liabin ama walaalaha xagga una aabbaci ka wadaagay inamada ay dhaleen ee ayagana adeerka u yahay ka abiihi kullu waaxid kullu minhuma mid kasta idankaa adeerka loo yahay ee shaqiiqu dhalay iyo idankaa maydka adeerka kaleabkaahay dhalay mid kasta ka abiihi buu la mid yahay ijtimaacan markay kulmaan wanfiraad iyo maru keliyooba ijtimaacan min jihati kulan wanfiraadan iyo yani keliyowba ha mid waliba halkii aabbihii ayuunbuu istaagayaayo uu la mid yahay ijtimaacan wainfiraadan oo midka keli ama dhowrka xoolay oo dhan bay wadaqaabahu keliyow ama wixii soo dheeraada bacda lawal furud markay kulmaanna ibnu lakhi shaqiiq ibnu lakhli ab dee kan shaqiiqa bay ninkiisu qaadanaya kan kale ugu dhacaya maxayse ku khilaafaya lakinahum yukhaalifuunahum aabayaashood waxay ku khilaafayaan fi annahum laa yaruduuna alumma ila sudus hooyada sudus uma celiyaan hadduu mayd dhinto oo uu ka tego hooyadii iyo inamo walaaladii dhaleenuu adeer u yahay halkii aabbahooda kala gelmaa hooyada oranaya sudusa la siiyo hadday aabbayaashood joogaan hooyada sudus baa la siin lahaa lakiin hadda sulus bay qaadanaysaa leannu ilaahay baa fain lam yakun lahu fain kaana lu ikhwatun falyumhi sudus ikhwa baa ilaahay haddaan ikhwa jirina suduskii bay qaadanaysaa walaa yarisuuna maca aljad awowga lama dhaxlaan awowgaa xijaabaya laakiin aabbayaashood awowga waa la dhexlayeen ayagu laakiin awowgu waa awowga xijaabaya waayo awowgu wuxuu noqonayaa kalaakhi oo kale walaa yucasibuuna akhawaatihim walaalahood ma casabaynayaan walaalahood waa dawul arxaam bay noqonayaan sidaynu horeba usoo marnay laakiin aabbayaashood walaalahood bay casabaynayeen wayasquduuna way dhacaan fi lmusharakati masalada musharakada la yidhaahdana way dhacaan oo haddii masaladii aynu hadda soo haynay hadduu madintuu ka taga zawjun wa ummun wa walada ummin wabnu akhin hadduu hadaan ku jira ibnu akhaasi waa dhacaya waa iska tegaya wax dhaxaruu yeelanaya ma jirto ka soo gudub waalcamu liabaweyni adeerka aabbaha maydka aabbi ay wadaagaan aabbihi hooyaba waliabin iyo ka aabban wadaagaan ka akhin buu la mid yahay min aljihatayni labada jihaba ijtimaacan fi lijtimaaci wainfiraadu fi linfiraad waa nascu lkhaafi ama ijtimaacan min jihati lijtimaac wainfiraadu min jihati linfiraad oo tamyiizaad ku nasbiso labadaba waa kuufrayni wakada qiyaasu bari lcamna waa la mid wa saa'iru casabati nasabna waa la mid waxau leeyahay sheekhu walcamu liabaweyni marka maydka aanu cid kale ka tegin adeerunuu ka tago marka adeero walcamu liabaweyni adeeray aabbaha maydkana intay aabbihi hooyaba wadaagaan waliabin iyo kay aabbo u wadaagaani kal akhi walaalkii buu lamid yahay min aljihatayn labada jihaba markuu labada aabbihi hooyaba wadaageen walaalkii la wadaagayey iyo kiila aabbo un la wadaagayey ayuu la mid yahay itibaacan markay kulmaaniyo wanfiraadan markaay keliyoobaanba oo masalan adeer ay aabbihi hooyaba wadaagayeen aabbihii iyo mid aabbo hadduu keliyo maal ku wada qaadan hadday dhowr yihiinna way wada qaadan ama hadday cid faral ay joogto faralka markii la qaato wixii soo hadha hadday kulmaanna dee adeerka shaqiiq ah ee aabihii maydka ay wadaagaan aabihii hooyaba ayaa kan kala xijaabaya ilma adeeradina saasoo kale weeye ilma adeera labadooda aabaa isku aabihii hooye ahaayeen iyo kuwa isku aabbahayen hadday joogaan kuwana isku aabihii hooye ahayen baa dhaxalkii yeelanaya ka soo gudub wakadaa qiyaasu bani lcam ilma adeeradina waa saa wasaa'iru casabati nasab casabada kale ee nasabkuna ayana waa siaas si leeg oo hadday isku derajo yihiin oo miduu soo raacay silsilad ay wadaagayaan aabbiyi hooyada midna soo raacay silsilad aabbowna ay wadaagayaan silsiladaa aabbaha wuun iyo hooyada ay wadaagayaan dhaxalka yeelanaysaa haddii aanu ka dhoweyn kan kale haddaanu ka dhoweyn wuxuu yihi sheekhu haddaba walcasabatu casabadu man laysa lahu sahmun muqadarun waa ka aan lahayn sahmi go-an oo min almujmaci kuwa lagu kulmay calaa tawriitihim dhaxalsiintooda fa yarisu lmaala buu dhaxli ow maa fadala ama waxaa dheeraaday bacda alfuruudi faralyaalka dabadeed ayuu yeelan casabadii casilun binafsi buu halkan inooga hadlayaa casabada waa saddex qaybood mid waxaa la dhaha casaa maca algayr oo waa kaynu soo marnay oo waxa weeye alakhawaat maca albanaat casaa maca algayr baa la yidhaha saddexdaba si fudud baan ku fahansiin doonaa insha allahu tacaala qaarna waxaa la yidhaha caasilun bigayrihi caasilun bigayrihi wuxuu caasib ku noqday gayrkii waa afar ukhta shaqiiqa maca akhiiha ukhta liab maca akhiiha bintu sulbi maca akhiiha bintu libni maca akhiiha afartii dawaatulniska qaadan jira dumarka ahaa ama afartii sulusaanka qaadan jiray markay laba labayo wax ka badan noqdaan oo walaalkoodna joogan weeye bintu sulb inanu maydku dhalay oo walaalkeed la joogta waa casaba bigayb inanu maydka waa u yahay bintu libni oo walaalkeedna joogta waa caasabatun bigayrihi ukhta shaqiiqa maydka wayaaba walaalkeedna joogta akshaqeedna joogta waa casabatun bigayrihi ukhta liab maca akhiihaa la joogta walaalkeed waa casabatun bigayrihi halkaasina waa afartaa kaa gedman maayaan waxa kuu yimi caasibun binafsihi isaguna kaa gedman maayo waa kanuu ina yidhi markuu tacriifinayey walcasabatu man laysa lahu sahmun muqadarun min almujmaci calaa tawriihi waa ka aan lahayn sahmi go-an ee qolyihii laysku raacay dhaxalsiintooda dee raggii aynu soo marnay aynu shan iyo tobanka ka dhignay imise aduufada lahaa waataynu soo sheegne dee afar zawj akhli um alab waljad intii kale ayay noqonaysaa muctiqana ka reeb ama yani isagana ku dar markaa kuwaasuu noqonaya ama waxaa la yahay kullu dakarin laysa baynahu wa bayna almayit unfa waa mid kasta oo dheelab oon isaga iyo qofkan intay dhadigu dhaxaynin kana waa layidhi kan hore waa la qabsay waxaa la yihi man laysa lahu saamun muqadamu min almujmac calaa tawriifihim dee iminka aabihii awowgii oo kale waana casabu noqonayaa mar haddana dee faralla waa leeyahy markaasaa waxay raaciyaan man laysa lahu sahmun muqadarun xaala tacsiibihi min almujmac calaa tawriifi kan lafdiisaa lasii qabsaday sidaa daraaddeed baa ibnu haym wuxuu yidhi walcaasib iqsimhu ladaa taqriirihi linafsihi bigayrihi maca gayrihi walaysa yaklu xadduhu min naqdin fayanbagii tacriifuhu bilcaddi wuxu uhi walcaasib iqsimhu caasibka waxaad u qaybisaa ladaa taqriirihi marka aad sugayso ligayrihi wuxuu hi binafsihi ligayrihi maca gayrihi waa saddexdaa caasibun binafsihi caasibun bigayrihi caasibun maca gayrihi saddexdaa u qaybi buuri walaysa yaklu xadduhu min naqdin xad kasto aynu u samaynaana naqdi baa ku imanaya bui waa la naqdinaya fayanbagii tacriifku bilcadl waxaa wanaagsan inaynu markaa ku tacriifina tirin inaynu tirino tiradaasaan laynagu qabsanayne laakiin hadday sina axad u sameeya mid walba meel baa laga soo sulaysaa laga soo qabsanaya isaguna caasimun binafsi waxaanu kaaga gidbayn afar jiha keliyu ka yimaadaaba waxaa la jihatul bunuwa jihat lubuwa jihat lukhuwa iyo jihat lcumuwa waa saa afartaa jihat lbunuwa waa inamadu dhalay iyo inamaday sii dhaleen jihat lbunuwa baa la yidhaha midna waa jihat lubuwa waa jihadan xagga abo waa aabihii awoyaalkii jihat lukhuwa waa walaalihii aabihi walaalihi xagga hooye waxay sii dhaleen iyo jihat lcumuuma waa adeeradii iyo waxay sii dhaleen weeye marka caasimun binafsihina wuxuu ka yimaadaa un afartaa jiho jihat lbunuwa jihat lubuwa jihat lukhuwa iyo jihat lcumuuma kaa gedban maayo markaa idan waxaanu idhi haddaynu mar kale ku celino casabadu waa saddex qaybood casaba maca algayb waa alakhawaat maca albanaat waa walaalaha maydka ay walaalayihiin oo habluhu dhalay la jooga waa caasibun casaba maca algayr baa laydhaha midna waa caasibun bigayrihi weeyaana waa afartii hablood ee niska qaadan jiray markay keliyoobaan ama marka ay laba yihiin sulusaanka qaadan jiray oo mid weliba walaalkeed la joogto bintu sulbi maca akhiha bintu libni maca akhiha bintu shaqiiqa ukhta shaqiiqa maca akhiha iyo ukhta lib maca akhiha caasibun bigayrihina waa kaa aynu sheegnay oo afartaa jiunbuu ka yahay jihat lbunuwa jihat lubuwa jihat lukhuwa iyo jihat lcumuuma walcasabatu bnaislaam muqadarun min almujmaci calaa tawriihihim lagu kulasan yahay oo fa yarisu lmaala wuu dhaxli ow maa fadala bacda alfuruudi ama faralyaalka dabadeed wixii soo hara ayuu qaadanayaa aw kaana ma kana ma aw kaana lahu maa yafdulu bacda alfardi fahuwa akhu lcusuubati almufadala fakulu man axraja kula almaali aw kaana lahu maa yafdulu bacda alfardi fahuwa akhu lcusuubati almufadala waa halkuu raxbiyadu markaas uu lahaa wallahu aclam markaa inoogu joogo